qoyska aabbo soomaaliyeed oo ay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay inay xaalad adag ku nool yihiin dhaayow oo lagu dilay isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka waramay gabar u dhalay aabbaha la dilay iyadoona sheegtay qaabka loo dilay aabbaheed iyo sida ay xaaladooda noqotay aabbo wuxuu dilib ku gadi jiray isgoos isgooska tarabuunka kadib waxaa dhacday maalin arbaca eh taariikhdu markay ahayd toban sagaalka bisha bisha lixaad ee labada kun labaatan afarta waxaa isxabadeeyey laba ciidan labada ciidan isxabadeyntii ay isxabadeeyeen waxaa ku dhintay ani aabahe aadaan ugu naxay waxay ahayd waqti adiga duhur ilaa iyo sideed saac meelahaas camal ay ahayd xaalad aaday iskaga xumaatay noo waxaa galnay aada mugdi u ah noo waxaan galnay hadda aanan ka hadli karin iftiinka gurigeynana wuu damay xaaska dhaayow oo warfidyaanka la hadlay ayaa sheegay inay haysato toban carruur ah ay xaaladoodana iska liidato iyadoona sheegtay inaysan helin wax garab istaag ah dilkii odaygeeda kadib toban caruuraan la daadaaldha ah oo weliba ay dheerta laba gabdhood ayagoo muluqya la ii keeno walaalkay uu dhalay iyo walaalkay hadda xoogaa maskaxda looga jiro guriga joogo iska xanuunsan intaba anay dulsaar igu yihiin tobankiygii caruurta wax hadda igu soo garab istaaga malahan nugtaas yartaha muluqaa iigu yar oo maanta aan la shaqaysan karin maalmahan isku day inaan shaqeeyo ayadii tan iyo taasaa iga xanuunsado jadeeca xun intay iga dhacday tabcaan iga noqdeen magaaladiina basaaradeedaaba iska badanba qofaan shaqo hore aan u aqooni jirin wax oo hadda soo qabanaaba iska yar culays badanaa soo wajahay ilmahaas maanta haday iga jiradaan sharoobbay u baahan yihiin daaway u baahan yihiin ciidamada dowladda federaalka ayaa si micno darro ah u dila dadka shacabka ah waxaana jirin cid kala xisaabtanta falalka xadgudubka ah ee ay geystaan ciidamadaasi